waxaan halkan ku duubaya maanta anigoo ah abwaansixiska abubakar katiir gabayl layidhaha dix dhagaxe waxaan u mahadnaqayaa dadkii boqol iyo shan iyo soddonka kor u dhaaftay ee iyaguna dhammaantood dalkooda u damqaday ee gabayada aadka iyo aadka u qiimaha badan ugu jawaabay ninkii kibirka iyo hanjabaada isagoo dalka xukun u haya haddana shacabkiisa u hanjabayey siday shacabka uga jawaabeen baan aada iyo aada ugu mahadnaqaya maansadani waxay daba socotaa un maansooyinkaas oo aana mid dib u furay waxayna ka hadlaysaa dhibaatada ninkan iyo nimankan ay iswataan dalka ay ku hayaan waa tan maansadii dix dhagaxeed ee dhegeysi wanaagsan dalandalinta diiwaanka gabay daabiciyo luuqda diranaanta hadal naxwaha dooran dararta maankayga midho dara ee xigmadda habaduxda hadalka lagu dirsadee lagu dawoobayo darajaale ee baasitriga iigu daabacaye deelqaasna uma tirshiye dana qabiilada dulba juco anigoon ku darin iyo dambaab toona qalbi dararay sugaanta doorka aada iyo wowgeeda ka durduurta waa inaan halkay daaran tahay dow u mariyaay maasadu durbay leedihiiyo dagaalo reeraade dadka uma sinaatee dad bay dunyadii tahaye doondoonka kuma deexatiyo daaqad looga soo dhacaye doolar laguma iibsado sidiishay markaa dehane waa deeqda ee buhu baxshiyo daayin hiibadiisi diid wax ku faafshiyo dijaalnimo ruuxu tiriyaaba nin waliba dariiquu marshu dib ugu aayaaye dambeetadu dulmiga kii dilacshabay dib uga faalloondheh nin waliba wuxuu daaqsadaa halku darin ku leeyahaye anna shacabkan dabxeer u ahay oo la ii diraye dayarkiiyo saboolkaan u ahay duxiyo iimaane duumiyo wad baan u ahay daalil iyo tuuge dalkaygana madaalaan u ahay abid difaacaya afartaa daleeyayee haddaan dulucda miisaamo runta lama daboolee haddaan dowga qabadsiiyo fariimahay dabayluhu sideen iyo nacabka doodiisa fuladaasada watay duroon idinka daahnayne fariimuhu xirsi doqon soo diree degalka maansheeyey qoom cadho la daaduunsan oo duullan bay helay daandaansigu daacufluhu wadaan madow ku duugnayne dalka waa la wada leeyay degal macdaaraynta sidii dunyo reereed ama dhaxal dumaaleed keli dukaamaysi dhaqaradaa dowladnimo ku dhacay ee degalkii naafoobay hantidii dadweynaha hadduu daalinkali cuurtay carab dalab labay doqonileed iyo damaca shaydaani daandaansiga sokeeyaha ayuu hacoo darajo moodaaye markay dibirto dabaashaa lagu yiqiin inay kibir danjiidhaaye dabaylaha jiin digniinaha iblays wadee daalinku adeegto damanaha dadkiisii gabay geeraar dabadda soo aaday damqashada saboolka iyo gaajadaan cidi ka diiraynin hadduu dacaw aryaha soo dhex galo way ka dibayaane daya waxay ismoodaa daacuflaha aare dowlad hees ka dirirtaa waa dulin walaalkeeda mar haddaan dariiqii wasiirnimo iyo dowgii ka habowshay oo suugaanta doorka amurtida daalin ugu duugay xirsi doqon iyo haddaan isbaray degalka reerlaana dowladnimo xilkii loo igmaday hadday daarantay heesa lagu doodo dumarkii iyo carruurtii iyo raggii deerka caydi dubanayey dekenada raggii naga galeen doolar nagu reedin muddoba raggii aan daba socdee dabina noo qoolay nafsigay duraansadeen baa xaqii daahir shooqire magacaaga dabuubti xun ee daxal ku reebaya dibbaa looga maagaa intaan dunidu kaa maqale baal dacar oy dabayluhu sidaan dunida hehaadiy baldayaay wasiirkaa digjireed oo xamiranaya waa dayo xoolo loo dirsaday iyo dacaw inkaareede waa darjiif darajadii qabiil sitoon dowba garanayna isagoo daaduunsan ayuu badweyn dalaq yidhaahdaaye daalaadhiciis iyo dulmiga waa loogu dowgalay duulaanka shacab diriray baan cidi difaacayndhe allaylahee duufaanaa ku kacay iyo dirir mihiigaandhe shacabku ducaducaynayay baa diiray oo kacay dheh difaac iyo dullaan celis ayaa dawaqshay dabakeen dheh miyuu darwiishkii waxbaa diri lahaa miyuu dumar codkood yeeshay sidii habar duqoo diinta ka carceertay oo sakaraadku daashaday sowkaa debinta ruugaya hawo durugtay damanaha qooqay ee dagaal abaar joogaa dabeecadihii dijaal lagu yiqiin ayay dibadda keeneene baal dacaroy dabayluhu sidaan dunida heehaabi dusha sare inuu degay u tahay waase la dhagayaaye mar hadduu dhulka usoo degay cidi danayn weydo inta uu dawalo ayuu dhoobadaa daris wadaagaane dibse waxaa tiraa ratiga dida dhuuryada ee dabar laguma jiideen hadduu daadhax ku yahaye waxaa dhacayda loo qowlalaa yuusan kaa dibine mid dabeecaddaa le baan arkaan duni u laabnayne durdiro geel baa ku jaba iyo quwad kudoodkaase daruuraha raggii shalay kibir u degay ayaa maanta daayacane carab dheera dowgu maruu dabada haystaaye durre iyo ducadii ismaaciil miraa doorkan la arkaaye xaqu daahir cadhadii dadweynaha ayuu daayinku ajiibay farxad doogsigeennii duhur iyo cishaa nooga harsane ducada aamiindheh dulmigaana daashaday dulmigaana daashaday inuuna daayaan rabnaa ducada aamiindheh afartaa faarax nur daramalkiisiidhee daacadnimadii gaariye iyo gedla duurdhulkiisiide rubkudaakirkii ina suldaan darafyadiisiide afar kalena afar kalena waa dabeecadaha baalinkood dib uga faalloodo duqii doorashada ku helay doonistii shacabka ee dadkiisa inuu daacad u yahay diinta ugu dhaartay dowladnimo markuu hantiyeen ugu damaashaadnay dooxatadii markii aanu dignay iyo dulin wixii joogay doonida raggee wada koreen ee dowga marinayay dadaal dee raggii u galay inuu damalka dooyeysto daartii markii uu ku galay damacan weynaanta dalluumaha sawkii ka riday daajo idilkoodba alla daayin weeye intuu uurka dabanayay digreetada wasiirnimo iyo xilkii dimadda loo saaray dastuurka iyo xeerkii intuu dacal ka weydaartay durbadiiba daldalooladii lagu yaqiin dibad u soo tuuri diiwaankii gar adag lagu daabiciyo qolo kuduulaanka sidaan doono yeelka iyo kibirkudaanshoodka sida sidaan doono yeelka iyo kibirkudaanshoodka darajiya xaqsoorkii damaco weydaarka danta guudma dhowraha danta gaara hibanaya danta guudma dhowraha danta gaara hibanaya waa kaa reerbakii ugu daraa duubu soo xidhay ee duqon haco iyo dabaal soo dalqaminaya isna diricyadaydiisan dahay ee laba diglaynaya markay udub markay udub degalka joogtay daahir talinayay markaad ilmada daadisay daashay dalandoolka wax kastoo dudubisaba waa kii shacbigu kaa daldoorsadaye rag hadduu abaal kala dafiro kala digtoonaayey danta ninkii kugu saacidaanahee kuu dagaalamay xumaha inaad dugto baan duubka kuu xidhaye isbedel doon inaan ahaa daayin waa qariye daraad waxaad ceebaha u tiqiin maanta waa dahabe daldalooladaa muuqda iyo darayadaa degalkii naafeeyey damiir laawayaasha iyo danaystuhu dadyo waydin dhagayaane ubadkaa dariiqida wadhan ay dayra ku cashaysay danyaraha la boobiyo digtirkaan cibidanaynaynin ummaddaa dangaraara jiifta endaasad garowa goynayn ummaddaa dangaraara jiifta endaasad garowa goyn karin damanaha wasiirada dadkoodii gabee dhalqadu ay buuxdo dibqalloo canaaxiyo daydegaa degalkii naafeeyey dawarsiga aqoonsiga lagu daree siraha lagu daabay waar ka daayay haddaa tiraa dulmiga degalkii naafooye iyagoon kala dambayn duq iyo doob toona durbadiiba duulaan colaadeed ayay kula dul joogaane xaqiiqdoo la daahay rabaan xaqiina way ka diday xaqiina way diiqad geliyaane xaaraan la dalamsado ayaa loo durbaantumane dadyow reer isdabayaac runtii way ka didayaane xirse ha u daraadee dayuus iyo ha coobu daarta soo tubaye waxba yaanan daalina waxaan hadal ku soo duubay dalamsigaa dalamsigaan daanku qaadayn dalqadaaba celisee daalin iyo xertiisow dabliqaanu leenahay waa kama dambaystii daalin iyo xertiisow dabliqaanu leenahay waa kama dambaystii